waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali websayteka healthline ayaa isagu mar walba ka sheekeeya arrimaha caafimaadka iyadoo markan aan soo qaadanayno arrin uu soo qaatay websaytekaasi oo ku saabsan cadooyinka iyagu aan ficnayn ee keena cayilaantaasi cadooyinka ugu dhibka badan ee dhanka keena cayilitaanka waxaa ka mid a in qofka baniaadanku uu deg deg wax ku cuno nolosha baniaadanka ee haatan dadku ay nool yihiin oo ka samaysan deg deg ayaa dadku had iyo jeerba waxay isku dayayaan in ay si deg dega cuntadana ku cunaan nasiib darro arrintaasi waxa ay ka qayb qaadataa sida lagu ogaaday cilmi baadhista waxa ay keentaa in qofka baniaadanku uu cunno badan cuno marka uu si deg dega cuntada ku cuno taasoo ka yeelaysa haddaba amaba qarka u saaraysa in mar walba khatar uu ugu jiro in culayskiisa uu sii bato sidaa daraaddeed waxaa haddaba dhinacyada iyagu caafimaadka aadka ugu takhasusay ee arrimaha cunnada ka hadla waxay dadka ugu naseexeeyaan in ay cuntadooda wakhti badan ay calaliyaan ama ay rogaan ayna qaataanna qaadmo yar oo markaana aan xoog ama wax weyn uusan afka gelinaynin qaybta labaad ayaa waxay noqonaysaa qofka baniaadanka isaga oo biyaha ay ku yar yihiin daraasaadku sida ay sheegayaan dadka haddaba iyagu qaangaadhkaa ee haatan jidhkoodu biyola'aanta uu la ilxun yahay waxa ay gaadhayaan lix iyo toban ilaa labaatan iyo siddeed boqolkiiba caalamka dhexdiisa gaar ahaan dadka iyagu qaangaadhkaah biyaha oodan caabin in kugu filan waxa ay ku siinaysaa ama jidhkaaga ay siinaysaa tilmaan khalada si gaara weliba maskaxdaada oo ah in aad gaajaysan tahay ama aad ooman tahay sidaa daraaddeed waxa qofku uu samaynayaa markaasi in uu cunto fara badan uu cuno maadaama qalbigiisa ama maskaxdiisu ay sheegayso in uu gaajaysan yahay waxaa ka mid a haddaba arrimahaasi siyaabaha looga hortegi karo qofka inta uusan cunnada cunin si gaara weliba cunnada qureecda ah inuu qofku markaasi laba koob oo biyaha uu cabo taasoo siinaysa wax badan oo faa'iida ah oo kana reebaysa cunto aad u badan inuu cuno jirkiisana faa'iido ku filan siinaysa waxaa ka mid a cadada saddexaad ee iyadu markaasi ka qayb qaadata qofku inuu cayilo ama hilibkiisa jidhkiisa uu ka bato waxaa ka mid a qofku inuu wakhti dheer meel iska fadhiyo si gaara dadka iyagu qaangaadhay ee iyagu wadamada reer galbeedka ah ku nool waxa ay fadhiyaan ayaa la yidhi sagaal saac ilaa koob iyo toban saac inta u dhexaysa sababo la xidhiidha shaqooyinkooda taasoo iyadu ka dhigaysa in ay qarka u saaran yihiin ama ay ugu nugul yihiin in haddaba ay buuri ku dhacdo amaba sidoo kaleete cudurro kale ay qofka soo weeraraan waxaa kaloo arrintani ay sheegaysaa in daraasooyin lagu sameeyey in ka badan lix boqol oo qof oo iyagu wakhti dheer fadhiyey saacado badanna shaqaynayey kuwaasi waxaa lasoo ogaaday boqolkiiba soddon iyo afar in ay haddaba ay qarka u saaran yihiin ama ay ugu dhow yihiin in ay si deg dega geeri ugu timaado cilmi baarayaasha ayaa waxay sheegayaan dadka iyagu haddaba wakhti dheer fadhiya in ay u baahan yihiin in ay ciyaara sameeyaan si weliba joogtaa wakhtiga ay ku jiraan xataa shaqada caadooyinka aan fiicnayn ee ku saabsan kuwa iyagu caawiya qofku inuu hilib yeesho amaba uu cuslaado waxaa ka mid a qofka inuu hurdala-aan noqdo ama hurdadu ay ku yaraato culimmada arrimahan caafimaadka dhanka cunnada waxay sheegeen hurdala-aanta iyo culayska amaba hilibka oo kugu bato inuu ay isku xidhan yihiin taasna waxay u noqonaysaa alayaa la yidhi hormonaadka bani aadanka ee jirkiisa ku jira oo isbedelaya iyada oo hurdala-aanta ay culaysyo badan u keenayso daraasooyinka qaarkood ayaa waxay soo muujiyeen caadooyinka dhanka hurdada ee lixdan iyo siddeed kun oo dumara oo lix iyo toban sano gudahood la waday iyagoo la sheegay in dumarka iyagu haddaba wax ka yar shan saacadood seexanayay inay ka culays badan yihiin kana hili badan yihiin dumarka iyagu helay wax ka badan toddoba saacadood iyadoo la sheegay in saliidda jidhka ku jirta oo iyadu dhibaato badan u keenta qofka baniaadanka in ay kusii kordhayso qofka marka hurdadiisu ay yaraato taasoo keenaysa cudurrada ku dhaca qalbiga iyo kuwa sonkorta ee nooca weliba labaad waxaa ka mid a caadada shanaad ee markaa dhibaatada keenta amaba qofka u keenta inuu cayili karo in qofku maalinkiisa uusan helin wakhti uu nasto oo uu isku kala bixiyo taasoo keenaysa iyadoo bani aadankii aynan haatan haysanin dad badan oo ka mid a wakhti ay ku nastaan iyadoo la caydhinayo dunidan maaraha loolayahay taa ayaa haddaba waxaa la sheegay inay sababayso in qofka hormuunaadka jidhkiisa ay ku rido in haddaba sugnaan la'aan ay ku dhacdo taasoo culays u keenaysa dhanka acsaabta iyadoo taasina ku ridaysa wasnigiisa ama miisaankiisa oo kordha takhaatiirta ayaa dadka waxay ugu naseexaynayaan iyo cilmibaarayaasha arrimahaasi ku takhasusay in qofku uu helo wakhti haddaba uu ku sameeyo arrimo ciyaar oo kale uu ku sameeyo oo jirkiisa markaasi uu ku kala bixiyo qaybta lixaad ee ku saabsan caadooyinka khaladka ah ee qofka u keeni kara inuu buurto waxaa ka mid a qofku inuu weel weyn wax ku cuno saxan ama fijaan amaba wuxuu doonaba ha noqde weelweynida ama weelka oo la weynaysto waxa ay keentaa qofka oo had iyo jeer caadaysta in cunnada uu badsado weelkaana calooshiisa uu ku sargooyo taasoo keenaysa qofka in calooshiisu ay la qobsato weelka isagu had iyo jeerba uu isticmaalo mar kastana uu buuxsado kadibna calooshu halka ay ku sarjaranto taasina ay u keento inuu cuno cunno dheeraada oo ka badan baahida jirkiisu markaasi ay ahayd dhamahaanta balse maadaama oo uu exercise ooga dhigay amaba uu ku tababaray calooshiisa in mar walba intaa ay dejiso ayaa waxa ay noqonaysaa marka dambe inay la caadaysato taana ay noqonayso heerkiisa inay dhaafiso culayska oo ay geliso culays dheeraada buuridana halkaasi ay ooga timaado waxaa ka mid a caadooyinka kale iyagu sidoo kalena dhibka u keena qofka ama buuridaba keena aan dhahne in qofka uu cuntada ku cuno marka uu telefishinka fiirsanayo ama marka uu internetyada iyo warbaahinta kale uu ka horjeedo sida wargeysyada oo kale taasoo ka dhigaysa qofku inuu cuntadana cunayo isagoo oon dareemaynin waxa uu cunayo mar kastana uu lagana yaabo inuu fiirsanayo ama uu hor fadhiyo wax isagu uu danaynayo taasoo ka dhigaysa in miyirkiisu uusan markaasi cuntada xaggeeda jirin cuntadana ay iska socoto isaguna meel kale uu ku jiro qodobka sideedaad ee caadooyinka qofka ee keeni kara qofku inuu cayilo ama culayskiisa uu kordho waxaa ka mid a qofku inuu cabo cabitaanada iyagu markaasi sonkorta lagu daray ama sidoo kalete khaaziyaadka loo yaqaano iyo kuwa awoodda dadku ay ka dayaan marka jiimka iyo waxyaabaha qaarkood la samaynayo inkastoo cabitaanadaasi laga yaabo qofku markuu cabayo inuu ku raaxaysto oo uu dareemo in ay siinayso dareen gaara ama nashaad ay gelinayso balse marka la eego dhanka ku saabsan caafimaadka si gaara weliba buurida arintaasi waa ay khaldan tahay qodobka sagaalaad ee ku saabsan caadooyinka keena qofku inuu cayilo waxaa ka mid a qofku in uusan cunin cuntooyinka iyagu markaasi leh buunshaha waxaan u naqaano soomaali ahaan cunooyinka laga helo buunshaha waxay ku siyaadiyaan qofku inuu dareemo in uu wakhti dheer dhargan yahay taasina ay ka qayb qaadato toosinta xubinka calalinta ee cuntada saacideeya in la burburiyo taasoo daraasooyinku ay sheegayaan in haddaba cunooyinka aan lahayn buunshahaasi inay faa'iidooyin badan ka maqan yihiin dhinaca kaleete nambarka tobnaad ee ku saabsan caadooyinka iyagu dhibaatada u keena dhanka qofka baniaadanka buurida iyo culayska ku kordha waxaa ka mid a in haddaba qofku uu liftiga uu isticmaalo ama wiish waxaa tidhaahdaba oo guryaha inta badan magaalooyinka ku yaala loo isticmaalo kuwaasoo qofka u fududeeya in uu si dhib yar gurigiisa ku tago kagana soo dego taa ayaa haddaba waxay keenaysaa qofku in isagoon dhaqaaqin uu meel dheer fuulo meel dheerra ka soo dego isagoo oon dareemin wax culaysa iyo wax dhiba iyo wax dhidida jidhka baniaadanka ayaa waxaa lagu tilmaamaa marka uu korayo haddaba jaranjarooyinka in haddaba uu dhidid badan ka soo daato taasoo jidhka baniaadanka faa'iidooyin weyn u leh iyada oo xataa la sheegay qalbiga xataa iyo sidoo kale dareemayaalka intaba inay ka faa'iidaystaan qofkaasi culayska uu isku xambaaraya ee jaranjarada uu fuulayo haddaba marka la fuulo liftiga amaba wiishkaba isagoon qofku aan isticmaalin jaranjarooyinka taasina waxa ay ku siyaadinaysaa hadhow daalkiisa iyo sidoo kale nashaad la-aantiisa halkaasna culays uu kaga imanayo waxaa ka mid ah sidoo kaleete in la cuno cunooyinka iyagu xataa hadday cunooyin caafimaad la yihiin laakiin ay ku badan yihiin subagu amaba saliiddu ay ku badan tahay iyadoo ay faa'iido leedahay sidoo kaleete waxaa ka mid a cunooyinkaasi sida afakaadhada iyo sidoo kaleete saliidda zaytuunka labadaa shay ee la cunaba faa'iido weyn ayay u leeyihiin jidhka baniaadanka balse marka la iska badiyo iyagana dhib kale ayay keenaan sida caafimaadka laga soo xiganayo waxaa kaloo ka mid a caadooyinka iyagu aan fiicnayn ee qofka baniaadanka ah u sababaya marka ugu dambaysa in uu cayilo oo uu culayskiisu kordho in qofku marka uu soo adeeganayo uu iska soo adeegto isaga oon wax qoraala samaysanin isuna dheelitirin waxa uu u baahan yahay jidhkiisu qofku haddii uu iska dhaqaaqo oo uu iska tago goobta uu kasoo shoobingaraysanayo si gaara markuu cunnada soo gadanayo waxa uu ka helana uu iska soo gato taasi sida ay sheegeen dhinacyada iyagu caafimaadka una duleela dhanka cunnada caafimaadka waxay sheegeen taasi inay siyaadinayso qofku cunooyin badan iska soo gato laga yaabo mararka qaarkood inuu soo gato hal cunno oo hal dhinacun ka caawinaysa sida cunooyinka ay macaanku ku badan yihiin oo kale isagoo ka soo tegaya mararka qaarkood cunooyin fara badan oo faa'iido leh taasina ay keenaysa marka ugu dambaysa in qofkaasi uu cayilaan isku arko weliba deg dega waxaa kaloo ka mid a caadooyinka iyagu xunxun ee qofku had iyo jeerba laga yaabo inay u sababto marka u dambaysa inuu cayilo inuusan qofku cunin khudradda iyo sidoo kale waxyaabaha faakihaadka taasoo ay ka mid yihiin haddaba cuntooyinkaasi sida khudradoo kale iyadoo ay takhaatiirtuna dadka ugu naseexaynayaan in ay isticmaalaan khudraddaasi oo cuntooyinkoodana ay qayb ka dhigaan waxaa kaloo ka mid a caadada afar iyo tobnaad ee iyaduna laga yaabo inay qofka u keento inuu cayilo isagoon is ogeyn in haddaba qofku uusan nadaamsanin wakhtiyo go'an oo cuntooyinkiisa uu cuno wakhti ugoynta cuntadaada aad cunayso wakhti go'an maalinkii waxa ay ku qasbaysaa waxa ay ku saaciidaynaysaa maskaxdaada inay dareento gaajo wakhtigii aad cuni jirtay marka la joogo taasoo keenaysa inay yarayso in cunno badan aad cunto cilmi baarista qaarkood ayaa waxa ay iyaduna muujinaysaa in haddaba cunooyinka oo layska cuno wakhtiyo iyagu aan xadidnayn inay keenayso khatarta ku saabsan in cudurrada qaarkood ay kugu dhacaan taasoo ay haddaba ka mid tahay cudurrada maskaxda ku dhaca iyo kuwa iyaguna sonkorta ah taasina waxaa la sheegay in haddaba saacadda qofka bani aadanka jirkiisa ku jirta in uu khalkhal ku dhacayo taasina ay keenayso hormuunaad fara badan oo kaleete oo laga yaabo markaasi inaynan maslaxo u ahayn jidhka bani aadanka qodobka ugu dambeeya oo shan iyo tobnaad oo ka mid a caadooyinka aan fiicnayn ee markaa keena dhibaatooyinku inay haddaba cuntooyin fara badan oo ayna cuni jirin ama aan jirkooda faa'iido u lahayn wakhtiyada fasaxyadoo kaleete aad loo cuno taasina ay keenayso qofka bani aadanka oo laga yaabo wakhtiyo aad u kooban in jirkiisu haddaba uu hoggaanka goosto taasina ay ku kordhiso culaysya markaasi laga yaabo gadaal inuu ka gaadhi waayo amaba uu waxba ka qaban waayo si gaara dadku marka ay yar yihiin ay korayaan culaysyada fuula waxaa laga yaabaa inay daa'imaan iyadoo taasina takhaatiirtu ay ugu naseexaynayaan in beddelka haddaba cunooyin lagu mashquuli lahaa dhib u keena jirka bani aadanka inay fiican tahay in la tago goobaha iyagu markaasi bannaanada ah ee iyagu cagaarka ah ee lagu ciyaaro halkaasna ay jawi fiican ku soo qaataan iyaga oo markaana jirkoodana uu sameeyey dhaqdhaqaaq fara badan iyo ciyaaro fara badan oo haddii xataa cunooyin ay cuneen ay hawo fiican iyo dhaqdhaqaaq badan jirkoodii ay u sameeyeen taasina ay kaga fursadeen dhibaatooyin badan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali